kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aanu ku eegi doono waraysi gaara oo aanu la yeelanay doctor maxamed cabdulaahi oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye waraysigaasi oo ay noo daadihin doonto weriye nimco maxmed ibraahim doctoorka oo aanu ka waraysanay arrimo doora oo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye waxa uu u dhacay sida tan aada usaan aad baad umahadsantihiin waan u hambaliyeynayaa shabakadda timacadda news sida wanaagsan ee wararka uga soo togeysa somalilan waad mahadsantahay maxamed doctor maxamed waxaad ka warantaa socdaalkaaga wakhtigan ee somalilan iyo weliba ujeedooyinka xaasaasiga ah ee aad kusoo guryo noqotay dalka
socdaalkan aan ku imid somalilan wakhtigan imika wuxuu xiriir la leeyahay arrimaha doorashada ee dalka imika loo diyaargaroobayo waynu ognahay in lix iyo labaatanka bishan juun oo ah sabtida soo socota in somalilan looga dareerayo doorashooyinkii madaxweynenimada ee labaad dabcan xisbiga kulmiye oo ah xisbi qaran wuxuu ka mid yahay asxaabta siyaasadeed ee dalka kana qaybgelaya doorashooyinkan madaxtooyada aniguna waxaa ka mid yahay mas-uuliyiinta xisbiga in badanna waxaan ka soo shaqaynayay sidii xisbi ahaan aan ugu diyaargaroobaynay arrimahan doorashada imikana waxaan dalka u imid in aan gacanka geysto oo aan ka qayb galo diyaargarowga doorashada madaxtooyada ee soo socota waa hagaag doctor maxamed waxaad ka mid tahay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye waxaana tahay aqoon-yahan dalka dibaddiisa wax ka soo bartay bal waxaad nooga warantaa xaaladda siyaasadda arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye
siyaasadda arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye waa siyaasad ka tarjumaysa himilada ee qaranka somalilan leeyahay oo ah in somalilan dunida ay ku yeelato saaxiibo in somalilan ay ictiraaf iyo aqoonsi adduunyada ka hesho in aynu helo mucaawino iyo iskaashi aynu la wadaagno dunida kale in nabadgelyada iyo qowmiyadda iyo qaranka somalilan uu noqdo qaran adag oo iska difaaca wixii waxyeello u keenaya inaynu saaxiibnimo iyo jaarwanaa kula noolanno wadamada jaarka nahay iyo guud ahaan bulshada caalamkaba danahaasi asaasiga ee qaranka somalilan leeyahay ka turjumidooda iyo meelmarintooda iyo fulintooda ayay u taagan tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye waana siyaasad runtii dalka intii aan xitaa iminka mucaaradkaba ahayn wax ku soo kordhisay haddii aanu talada dalka ku kordhisan waxaan rajaynaynaa inaan wax ka qabanno arrimahaasi waa hagaag doctor waxaa kaloo aad wax nooga sheegtaa qiimaynta somalilan ay u hayaan wadamada aad la kulantay ama rajada ictiraafka somalilan
dowladnimada somalilan iyo nidaamka ay somalilan ku dhisan tahay iyo dariiqii ay u soo martay dowladnimadeeda waa dariiq nabadgelyo dariiq wadatashi dariiq isku tanaasulah iminkana aynu u gudubnay nidaamkan dimuqraadiga ee xisbiyada badan dadku ay si toosa u doortaan hogaamiyaashooda siyaasaddu waa nidaam iyo hab siyaasadeed aynu shacab ahaan iyo dowlad ahaan ku helnay aqoonsi fiican iyo tixgelin ay somalilan runtii kaga mutaysatay bulshada caalamka safaro fara badan oo mas-uuliyiin xisbigayga ka tirsan iyo aniguba aanu ku tagnay meelo kala gedisan iyo dowlado badanna waxaa noo muuqatay sida ay dunida u dalaynayso horumarka siyaasiga ah ee ay somalilan ku tallaabsatay doonaysana inay wax la qabato gacan ka siiso sidii loo horumarin lahaa baahiyooyinka asaasiga ee somalilan marka waa mid runtii dunidu ay aad xiise ugu qabto wey waa hagaag maxamed haddii ay talada dalka ku guulaystaan xisbiga kulmiye isbedel noocee ayaad qaban doontaan
waynu ognahay xisbiga kulmiye waa xisbi ka mid a asxaabta tartamaysa waxa aanu leenahay barnaamij siyaasadeed oo ballaaran oo qaybo kala gedisan ka kooban isbedelada doorka ugu doorka weyn ee xisbi ahaan aan doonayna haddii aanu talada dalka ku qabsano aan kula wareegno aan dalka ka qabanno waxaa ka mid ah oo ugu horeeya waxa weeye in la soo celiyo shacabka loo soo celiyo kalsoonidii ay ku qabeen dowladnimada waynu ognahay in kalsoonidaas iminka ay aada u yaraatay kadib markii toddoba sannadood sideed sannadood ku dhow ay xukuumadda iminka udub ay dalka ka telinaysa ay dadka ka lumisay kalsoonidii ay ku qabeen dowladda somalilan hadday noqoto xagga sharciga iyo cadaaladda hadday noqoto xagga siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictiraaf doonidda hadday noqoto maamulka iyo horumarinta ganacsiga hadday noqoto baahiyooyinka xagga tacliinta iyo waxbarashada leh ee shacabka reer somalilan ay aadka ugu jeel qabaan arrimahaasi waxay keentay in kalsoonidii shacabku ay ku qabeen xukuumaddan yaraato marka horta taa inaan dib u soo celinno kow inaan horumar la taaban karo ka gaadhno mucaawinada somalilan ay dibadda ka hesho dunidu waxayna la garab taagan tahay mucaawino laakiin waxaa hortaagan waxa weeye maamul hufan oo madax bannaan oo daahfuran ayaan dalkan maanta ka jirin taasaana shuruud u ah in dalkani uu mucaawino fara badan oo baahiyooyinkeenna qaar buuxisa inaynu hello taas marka waxaanu samaynaynaa xukun transparenta daahfuran oo dadku ka qaybgalkiisu furaya waxaa kaloo aanu xoogga saarayna waxa weeye dhismaha hay-adaha qaanka iyo xoojinta hay-adaha dastuuriga ee dalka jira hadday baarlamaanka noqoto iyo hadday noqoto dowladaha hoose iyo hadday noqoto dowladda dhexeba in laga dhigo institutions ama hay-ada dowlad oo qarana oo effective ah oo shaqaynaya wakhtigii loogu talagalay dadka ka shaqaynayana daryeel nafaqo iyo mid lacagba ay helaan oo u dhigma mas-uuliyadda ay leeyihiin lana kobciyo xirfadooda iyo aqoonta ay u leeyihiin shaqadooda xagga dunidana in aynu la yeelano baaxmushtar furan oo aan ka turjumayn baahida eliitska ama hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka laakiin ka turjumaysa baahida shacabku u qabo inay ka baxaan dhaqaale xumada oo aanu samayno baaxmushtar furan oo dadka reer somalilan ay si xorriyada madax bannaan ay dunida ula sameeyaan ganacsi dowladda iyo hay-adaha kale ee qaranka ee bangiyadu kenya ay noqdaan kuwo madax bannaan oo caawiya gargaarkaasi waxaasa ugu dooran baan isleeyahay qorshayaasha xisbiga kulmiye ee isbeddelka uu doonaya inuu kaga dhaliyo dalka wahagaag maxamed maxaad ka ogtahay waxqabadka arrimaha dibadda ee xukuumadda talada haysaa intii ay talada haysay ay qabatay
marka ugu horreysa dowladdan iminka wakhtigeeda iminka uu dhammaadka ku dhow yahay ee siddeedda sanoo dalka ka talinaysay way ku guuldaraysatay inay wax weyn ka qabato inaynu ictiraaf ama aqoonsi ama xidhiidh wanaagsanba xitaa aan dunida la yeelno waxyaabaha kale iyana u baahan in la tilmaamo halkan waxa weeye in xidhiidhada qaar oo iyaga ka horreeyey oo reer somalilan muddadii imika aynu madaxa bannaanayn aynu ku taabnay dhismahooda in qaar ka mida ay xukuumaddu sii xumaysay oo halkii ay taagnaayeen hoos uga dhaca matalan xiriirka maraykanka iyo somalilan ka dhexeeya waxa uu gaadhay oo imika uu taagan yahay waxa weeye heer aan labada geesood ayna xidhiidh toosa wada lahayn waxay gaadhay dowladaha dowladda maraykanka iyo dowlado kale oo reer galbeediba in ay wada shaqayn la yeeshaan xisbiga mucaaradka ee kulmiye si masaalixaadkii iyo xiriirkii labada geesood ka dhexeeyey somalilan iyo waddamadaasi aanu meesha uga bixin annaguna annagoo mas-uuliyadda qaranka naga saaran inkastoo nahay xisbi mucaarada oo aan mas-uuliyad dawliya iyo xukuumiya aanana saarayn haddana dastuurigeenna saaran xisbi qaran maadaama aanu nahay oo dadka reer somaliland noo codeeyeen oo aanu baarlamaanka bar ku leenahay oo aanu nahay hay-ad qaran oo jirta annagoo arrimaha ka turjumayna oo ka duulayna ayaanu xidhiirkaasi dib u soo noolayn matalanka maraykanka iyo ingiriiska oo kale maraykanka iyo waxaan u jeedaa somalilan xiriirkaasi oo xagga baarlamanka maraykanka u badan bidaba adag baanu samaynay si looga ambaqaado mustaqbalka dowladaha cusub ee dalka ka dhasha ay uga ambaqaadaan hadday noqoto xag siyaasadeed iyo iskaashi xagga horumarinta iyo dhaqaalahaba in halkaa laga ambaqaado marka markaan soo koobo xukuumaddu kumay guulaysan marka runta loo soo dhowaado maamulidda iyo maaraynta siyaasadda dibadda annagu saka xisbi ahaan waxaan rajaynaa arrintaas inaan horena waxbaan uga qabannay iminkana haddii aanu talada dalka ku guulaysano oo shacabka reer somalilan ay masiirkooda annaga noo dhiibaan waxaanu ku rajo weynahay oon ballan qaadanaa in arrinta xagga xiriirka caalamka wax weyn iska bedeli doonaan
waa hagaag maxamed sidee ayaa loo danaynayaa doorashada madaxtinimada somalilan gaar ahaan markaan eegno indhaha caalamku ay ku eegayaan
dunida aad bay u xiisaynaysaa ugana warsugaysaa natiijada ka soo baxda iyo sida ay u dhacdaba doorashooyinku natiijada qura maaha broceska ee electionka maraya iyo habka dowladda iyo xukuumo iyo xisbiyada qaranku ay ugu baratamayaan doorashooyinkan sida ay shacabka reer somalilan uga wada qayb galeen runtii arrimahaas waa arrimo dunidu ay aad ula socoto waxaa kaloo aad loola socon doonaa waxa weeye natiijada ka soo baxda iyo sida ay arrimuhu ku dhammaadaan marka rajo weyn bay dunidu ka qabtaa somalilan in dowladnimadeedu adkaato in dimuqraadiyadeedu sii kobcdo in si dimuqraadi oo xora oo xalaala doorashooyinku u dhacaan adduunyadu waxay diyaar u tahay in ay gacan iyo iskaashiba siiso xukuumadda somalilan doorashooyinka kadib dowladda ku guulaysata waxaana rajaynayaa in horumarinka horumarinta xagga nabadgelyada ee geeska afrikana ay somalilan gacanka geysato wax ka qabato sidii wax loogu qaban lahaa iyadoo danaheeda kale masaalixeedana iyana halkaa kasii ambaqaadaysa waxaad kaloo aynu ogsoonnahay in doorashooyinka somalilan adduunyadu ay maalgelin ku samaysay khaasatan hadday wadamada laysku yidhaha midowda yurub iyo dowladda maraykanku maalgelin xoogan ayay geliyeen broceskan geedi socodka dimuqraadiyadda ee somalilan iyo doorashooyinkan maanta aynu diyaarka u nahay intaba taasina waxay muujinaysaa in adduunyadu ay dan gaara dan wanaagsan ka leedahay rajo fiicanna ka qabto taa kuleynaysana dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalka
waa hagaag maxamed rajayntii leeg ayaad ka qabtaan kulmiyahaan haddii aad ku guulaysataan talada dalka
marka runtii aad eegto shacabka reer somalilan footeynaya ama codkooda bixinaya min bariga ilaa galbeed markaad eegto waxaa muuqata oo warbaahinta iyo la kulanka dadku uu muujinaya in shacabka reer somalilan ay dalbanayaan isbedel siyaasi dalka inuu ka dhaco arintaasi waxay kusoo baxday saxaafadda dalka waxay dhowaan iminka la bilaabay inay kusoo baxda saxaafadda kale caalamkaba dadka ka faallooda siyaasadda ee somalilan iyo kuwa kale shisheeyuuba intuba waxaa ka muuqata in ay ka faalloonayaan in dareenadaasi isbedelkii isbedel doonkii inuu dalka ka jiro annagu waxaan nahay xisbi ballaaran xisbiyada dalka ugu waaweyn taageero aad u ballaaran dalka ka haysta goob walba iyo gobol walba iyo degmo walba dalkana ay jiraan taageerayaal fara badan oo rag iyo dumar iyo caruur iyo roolaba leh oo taageersan xisbiga kulmiye waxaanu leenahay mas-uuliyiin fara badan oo dalka gudihiisa joogta waxaanu leenahay oo kale qurbajooga ugu badan ee xisbiyada dalka taageera waxaweye taageerayaasha kulmiye waxaana dhowaan dalka soo gaaray tiro aad u fara badan oo qurbajooga oo ah taageerayaal xisbiga kulmiye intuba waxa arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan taageerada iyo miisaanka siyaasiga xisbiga kulmiya uu dalka ku leeyahay waxaananu aad iyo aad ugu rajo weynahay doorashooyinkan madaxtooyada ee soo socota ee iminka labada maalmood inaga xigaan in xisbiga kulmiya uu ku guulaysan doono haddii allaydmo ayaanu aad u rajaynaa
waa hagaag maxamed ma jiraan dad idiin qorshaysan in aad xidhaan ama magxameda soo taagtaan haddii aad talada dalka madaxtinimada somalilan ka guulaysataan
maya xisbigan kulmiye wuxuu siyaasadda ugu jiraa waxa weeye badbaadinta iyo horumarinta qaranka somalilan sababta aanu siyaasadda ugu jirno oo aan u tartamayn oo aan doonayn inaan talada dalka aanu maamuloon gacanta ku qabno waxa weeye annagoo arkayna daayaca iyo horumar la'aanta dalka ka jira marka waxaan ugu imanayna waxa inaanu badbaadinno horumarino dalka somalilan inaanu u adeegno shaqaalaha inaanu taakulayno ciidamada qalabka sida ciidamada booliiska ardayda dadweynaha dumarka dhallinyarada macalimiinta mutacalimiinta waxgaradka iyo odayaashaba guud ahaan shacabka reer somalilan kulmiya wuxuu taagan yahay horumarinta iyo kobcinta shacabka iyo danaha somalilan kulmiya maaha maxkamad iyo xeraalin dadka ku xukunta dembiyo wixii dadka dembi gala magaranaysaa wax dalku leeyahay hay-ado sharciga waafaqsan oo qofkii ashtika qabaa uu tago iyo maxkamado markaa garta dhaqa waana hay-ado xisbigaygu waxaa qorshayaashiisa ku jira in hay-adda garsoorku ay noqoto hay-ad madax bannaan oo garsoorayaashu ay noqdaan garsoorayaal madax bannaan marka xisbi ahaan annagu waxaan u taaganahay badbaadinta iyo horumarinta dalka laakiin sabab keeni karta in xisbiga kulmiya uu arrimaha garsoorka ee dalka faraha la golo sida xukuumadda maanta jirta nooma muuqato qorshahaygana kuma jirto waa hagaag maxamed aad ayaad u mahadsan tahay maxaa idiin qorshaysan haddii talada dalka la idinkaga guulaysto balse aragti ahaan wax dhibaato ima ka dhici doonaan doorashada somalilan
doorashooyinkii dalka ka dhacay labadii kun iyo saddexdii xisbiga talada dalka maanta haya udub ku guulaysan waa loogaa arrimuhu sida u dhaceen musharaxa madaxweynenimada ee somalilan ee wakhtigan axmed silaanyi oo ahaa musharaxii berigaana gii waa musharaxii ka ogolaaday in magaranaysaa udub ay talada dalka la wareegto iyadoon cod lagaga badin adduunyadana kamay dhicin qof caynkaasoo kale sidaa ogolaada arrimaha markaa kenya waxay ahaayeen isagoo musharax axmed silaanyo u danaynaya eegayana masaalixda dalka somalilan nabadgelyada eegaya qarannimada somalilan eegaya dalkan oo uu ahaa guddoomiyihii snmt ugu muddada dheeraa ee xoraynta dalkan hawsha dheer iyo tucabka badan ka soo geliyey isagoo arrimahaasoo dhan eegaya ayuu ka tanaasulay isla axmed silaanya maanta ah musharaxi dalka markaasi anigu ma muuqato wax nabadgelya darro ah oo ka imanaya xagga xisbiga kulmiya waxaanu rajaynaynaa in doorashooyinkan ay noogu dhacaan si xora oo xalaala nasiib daro heshiiskii saddexda xisbi kala saxeexdeen ee ahaa in khayraadka dalka iyo resourceka dalka hadday media noqoto iyo hadday noqoto shaqaalaha dowladda iyo hadday noqoto gaadiidka qarankaba in aan dowladdu aanay si gaara arrimaha doorashada u isticmaalin arrintaasi dowladda way jebisay waxaan ognahay warbixintii ay soo saartay guddiga anshaxa ee ka mid ah hay-adda doorashada ee qaranka somalilan warbixinno ay soo saareen waxay ku caddeeyeen in xisbiga udub ee uu musharaxa u yahay daahir riyaale kahin ay arrintaasi meel kaga dhaceen oo ay ku tunteen marka obvious arrintaas waa nasiib darro waana arrin aan ku cambaaraynayno xukuumadda inay arrintaasi samayso ay ka wantoodaan ugu baaqinaa laakiin waxaan rajaynaynaa in isbeddelka siyaasiga ee dalka la filay inuu ka dhaco lagu guulaysto xukuumaddana waxaan ugu baaqinaa in ay yarayso wixii nabadgelyada dalka xumaynaya talada dalka haddii laga guulaystana si amniya oo nabadgelyo ah ay talada usoo wareejiyaan
wahagaaga maxamed waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waxaa kusoo badanaya xubnihii xukuumadda riyaale xilalka kala duwan kasoo qabtay ama xukuumadda oo riyaale ka qaaday xilalka markaa ma laga yaabaa inaad u dhiibtaan xilal xilalkii la mid ah
xisbiga kulmiye waxaa weeye xisbi dimuqraadi ah oo ballaaran oo furan ka qaybgalkiisuna waa xisbi u furaya muwaadiniinta reer somalilan oo dhan hase yeeshee qofka xisbiga kusoo biiraya xisbiga kulmiye wuxuu ogolaanayaa mabaadi'da xisbiga u taagan yahay xisbigaygu wuxuu u taagan yahay cadaalad wuxuu u taagan yahay horumarinta somalilan wuxuu u taagan yahay difaaca qaranka somalilan wuxuu u taagan yahay horumarka xagga dhaqaalaha xagga baaca mushtarka wuxuu u taagan yahay in dalka sharcigiisa la xoreeyo in horumarkiisa dhaqaale uu noqdo mid aan u xidhnayn kooxo gaara ama ajanabi ha noqdaan ama dad kale ha noqdaane wuxuu taagan yahay xisbi ictiraafka iyo aqoonsiga somalilan ka shaqaynaya sidii loo heli lahaa xisbi cadaaladda iyo sinaanta ummadda ilaalinaya mabaadi'da caynkaasa ee xisbiga uu taagan yahay qofka qofka soo gelaya kuwaasoo ogolaanaya ma jiro shuruudo ku xidhan ka qaybgalka xisbigayga qofku markuu xisbiga soo geliyo shuruudo layswadaarsanaya ma jiraan heshiiska qori waxa weeye inuu u taagan yahay ilaalinta iyo difaaca iyo horumarinta mabaadi'daas asaasiga ah ee ka turjumaya danaha qaranka somalilan marka annagu malihin siyaasad dadka lagu kala shuruudo xisbiga lagu xidhayo qof kastana xisbigaygu wuu furan yahay xisbiguse wuxuu leeyahay dee mas-uuliyiin buu leeyahay madax buu leeyahay jirtay oo intaasoo sanood ka shaqaynaysay hogaankii hoggaan buu leeyahay structure buu leeyahay siyaasad buu leeyahay isma bedelaya marka qof cusub soo galo maaha micnaheedu structurkii iyo hogaankii iyo maamulkii nidaamkaygii baa iswada bedelay maaha laakiin waxaana soo galay taageerayaal aad u fara badan oo min galbeed ilaa bari ka yimid waxaa iscasilay shaqaale fara badan oo dowladdu mas-uuliyiin badan oo xisbiga udub ka tirsanaan jiray waxaa iscasilay madaxdii gobollada iyo degmooyinka qaar ka mid ah waxaa iscasilay golaha wasiirada ee dowladda riyaale ragga xubno ka tirsan waxay soo gelayaan xisbiga micnaheedu maaha hogaankii xisbiga la wareegin maaha
wahagaag maxamed ugu dambayntii maadaama tahay aqoon-yahan dalka in badan ka maqnaa maxaad usoo jeedinaysaa bulshooyinta reer somalilan
shacabka reer somalilan marka hore aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ugu hambalyaynayaa dadaalka dheer iyo halganka ay u galeen la soo noqoshada xorriyaddoodii ay lumiyeen kii waxaan ugu hambalyaynayaa oo kale dadaalka ay u galeen nabad aslaaxinta dalkan somalilan iyo dowladdisideedii iyo qarandhiskeedii waxaan ugu hambalyaynayaa nidaamka dimuqraadiga imika dalku u guuray sida shacabka reer somalilan uga qayb galeen siday codkooda u bixiyaan siday xisbiyada u kala taageeraan iyagoo afkaarahooda danahooda asaasiga eegaya waxaan aad ugu hambalyanaa sidii ay uga qayb galeen barnaamijkii diiwaangelinta ee dalka waxaan aad ugu mahadnaqayaa si gaara weliba aan ugu mahadnaqayaa dhallinyarada ee somalilan oo lafdhabar u ah horumarka dalkan diiwaangelintii dalka markay dhacaysay anigu halkanaan joogay somalilan waxaan ogaa kaalintii ay ka qaateen shacabka ee dhallinyarada reer somalilan mutacalimiinta iskuullada dhigta jaamacadaha dhigta hay-adaha dawliga iyo kuwa kaleba u shaqeeya sidii ay gobollada iyo degmooyinka dalkao dhan ay uga soo howlgaleen in diiwaangelinta lagu najaxo waxaan kaloo uga hambalyanaa sida imikaba ay uga qaybgelayaan ilaalinta doorashooyinka iyo ka qaybgalka ilaalinta waxaan ujeedaa doorashada ay yihiin ka mid yihiin observeriska la shaqaynayaan bulshada caalamka ee noo timid ay noo soo gurmatay doonaysa inay markhaati iyo goobjoog ka noqoto doorashadeena arrimahaas oo dhan baan ugu hambalyaynayaa guud ahaan iyo caam ahaanba shacabka reer somalilanna waxaan ugu baaqayaa in laga wada shaqeeyo adkaynta somalilan nabadgelyadeeda waa dan caam oo inaga wada dadkao dhan ka dhexaysa in midnimada iyo ilaalinta qarannimada somalilan meel looga soo wada jeesto waxaan kaloo ognahay inay mantaqada geeska africa ka jiraan arrimo fara badan oo nabadgelya darro ah oo ay wadaan kooxa mitid ah oo arrimo fara badan oo nabadgelyadeena khatar ku noqon karta ku dhex jira waxaa somalilan shacabkeeda xukuumadda xisbiyada ururada dhallinyarada mutacalimiinta dumarka iyo ciid kastaba aan ugu baaqaya in layska kaashado in laga waantoobo layska ilaaliyo oo laga foojignaado khataraha xagga nabadgelyada ee nagu iman kara waxaynu ku jirnaa iminka xilli xasaasiya siyaasiyin oo doorashooyin ay dalka kusoo food leeyihiin doorashadeennaasi dad fara badan baan jeclayn iyo dimuqraadiyadda somalilan markaasi waxaan ugu baaqayaa in si wada jir ah arrimahaas dhegaystayaal barnaamijkan intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan la mida waxaan iskaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu